kulankan xarunta madaxtooyada ee somalilan ku dhex maray wafdiga ballaadhan ee ka socda waddanka maraykanka iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa ugu horreey in warmurtiyeed laga soo saaray madaxtooyada somalilan lagu sheegay in madaxweynaha somalilan uu xubnaha wafdiga ee dowladda maraykanka uga mahadnaqay iskaashiga iyo xidhiirka wada shaqayneed ee amniga geeska afrika iyo dhinaca milatariga ee labada dhinac ee somalilan iyo maraykanka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in booqashada wafdigani ay xoojinayso xidhiirka mustaqbal ee labada dhinac dhinaca wafdiguna waxa ay si wada jira u soo dhoweeyeen baa la yidhi hadalka madaxweynaha iyadoo safiirka maraykanka ambasador richard iyo major general brian cashman uu iyaguna sheegeen sida warmurtiyeedka lagu sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga geeska afrika sidoo kalena waxa ay madaxweynaha somalilan ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay horumarka dalka arrimaha dimuqraadiyadda doorashooyinka isku sidkan adkaynta xidhiirka labada dhinac ka dhexeeya iyo biseelka siyaasadeed ee ka hanan qaaday somalilan oo weli aan ka mid noqon baa layidhi beesha caalamka hase yeeshee buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa iyagoo si gaarana u bogaadiyey baa layidhi madaxweynaha somalilan aqbalaadda natiijadii guddida doorashooyinka somalilan ay ku dhawaaqeen kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sida warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada somalilan lagu sheegay wasiirka arrimaha dibadda somalilan iyo iskaashiga caalamiga ah dhaktar ciise kayd maxamuud arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed taliyaasha ciidamada militariga sirdoonka nuux ismaaciil taani iyo mustafe maxamed xasan bacluul iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha somalilan marwe amaal cabdilaahi cawil geesta wefdiga dalka maraykanka ka socda waxaa ku wehelinayey baa layidhi safiirka iyo taliyaha mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka mid a dowladda maraykanka iyo ciidamada militariga maraykanka ee qaaradda afrika ka tirsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka geesta kale wefdiga ka socda dalka maraykanka ee maanta socdaalka ku yimid magaalada hargeysa waxay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro intaasi kadib labada dhinac ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya somalilan iyo maraykanka iyo sidii loo sii adkayn lahaa madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda maraykanka uu caddeeyey inuu diyaar u yahay sidii uu xidhiidhkaasi u sii xoojin lahaa danjiraha maraykanka waxaa kulanka ku wehelinayey saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada militariga maraykanka ee qaaradda afrika haddaba wefdigan iyo imaanshaha somalilan muxuu uga dhigan yahay dadka somalilan waa kan aqoon-yahan maxamed muuse faarax oo ka faallooda arrimaha geeska khayr wasi wanaagsan haddii aynu khayra ku duulno doorashadii dambeysay iyo maraykanka oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiya adduunka jira waxaynu filan karnaa ayaamaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanadada lagu soo fool leh somalilan inay saaxadda adduunka dimuqraadiga ay ka ciyaarto rool aada u muhiimah markaa waa mid la filan karo wafdiyo badan oo kulanka ballaaranna aynu sugi karno maraykan ahaana intii u dambeysay ilaa intii sharcigii maraykanka iyo somalilan iskaashiga ahaa la ansixiyey waxaad arkaysa in wada shaqaynta somalilan iyo maraykanku ay tahay mid sare u socota waxyaaba badan oo la hadal hayaana ay jirtaan se waxaanu rajeynaynaa un inaynu sugno mustaqbalkaiyo waxa ka soo bixi doona tanuse waxaynu oran karnaa waa marihii koowaad aynu ka dhaxalnay doorashadii dimuqraadiga ahayd ee bilaa turxaanta ahayd ee sida quruxda badan somalilan uga qabsoontay ugu dambayn arrimaha la sheegay in laysla soo qaaday waxaa ka mid a somalilan waxay ku bogaadiyeen sida warxaafadeedka madaxtooye ka soo baxay lagu sheegay arrinta doorashooyinka iyo hanaanka dimuqraadiga ee somalilan ay ku tilmaameen inuu yahay qaangaar ama mid bislaaday iyo dhinaca kale amniga gobolka geeska maxaa halkaa kaaga baxay labada waqdina waxa weeye laba ay somalilan door aada u muhiima ka ciyaarto haddii ay noqoto geeska afrika iyo afrika guud ahaanba taamaankana in badan lagu soo majiiranayey maantana dimuqraadiyadda afrika ay tahay mid yadu calanka u sida markaa waxaan filaya inay halkaasun kasii socon doonto wax cusub aan ahayn in lagu bogaadiyo somalilan wixii quruxda badnaa ee ka dhacay toddobaadadii u dambeeyey khadar maxamed cakule v o a hargeysa